sanadihii dambe ganacsiga ayaa isku bedelay hab online ah oo dadka ay ku kala iibsanayaan gudaha internetka waxayna u muuqataa in meesha ay ka bixi doonto suuqyadii caadiga ahaa waxaana jira in dalabyada macaamiisha gurigooda loogu geeyo si bilaash ah markay iibsadaan badeecadaha midaasi oo aqoon-yahano badan ay ku sheegeen in aan la qabsanay teknolojiyadda casriga ee dunida si wax badan aan kaga ogaano suuqyada habka online-ka ku shaqeeya ee kusoo badanaya dalkeena soomaaliya waxaan wax ka weydiiyey axmed aadan axmed oo ka mid ah dadka bartay teknolojiyadda gaar ahaan cilmiga kombyuutarka wax badana kala socda arrimaha online-ka ee ganacsiga
markii la joogo waxay isticmaashaa wax la dhaho online marketing isticmaashaa adigoo joogo turkiga joogo waxaa wax ka gadan kartaa qof ingiriiska dukaan ingiriis ku yaalo kaleeto marka waxaa la isticmaala hadda ganacsiga dunidana wuxuu noqday electronigo noqday hadda waxa ugu yar soomaaliya isticmaashaa waxaa waaye lacagahan la dhaho efc blaska iyo iidaha baan isticmaalnaa waa electronic taleefonkaadaa ka shugaysaa qofkii lacagta u diraysid hadaa ratid bangigaaga salaam bangi taleefonkaada oo laftaada kugu xiranyahay magaciisa qoraysaa waa u diraysaa qofka marka dunida hadda waxyaalaha shirkad hadan waxaa soo batayba sanadahan dambe technology markii horumartay shirkadaha ka ganacsado online wax kugu iibiyo waxa ugu horeeyay horta calibaaba ayaa ugu horeeyay waa kambani online ilaa iyo shanta qalad adduunka ka shaqeeyaa afrikada naftarkeeda uu ka shaqeeyaa xarun wuxuu ku leeyahay dabcan aan jeclaa south africa wuxuu sameeyaa online in wax iyo lagu sameeyo in lagu iibsado e-commerciga in waxyaala loo kala iibsado kaleeto soomaalida marka waa weli wax ku cusub waa hadda waxaa soo badanaya xamar markaa rabto kale dhar jaakadaha suudkaoo kaleento iyo iyo alaabaha wareeg guryaha la dhigto oo kaleento in online qadka a ka aragto aad dalbato ee gaari ay kusoo saaran anaga hadda farmisaarteen taagana soomaaliya hadii la dhaho marka soomaaliya markii la fiirin wadamo badan oo afrikaanka nala ah technology markii la fiiriyo waan ka horumarsannahay anagoo soddon sano burbursaneen oo culeysyo badan na haysti laakiin ganacsi markii la dhaho waa ka furfurannahay soomaalidana waxaaba dad hal abuur leh waa waa waa helaysaa waa dunida horta waxay ku kala tagtay xitaa qofka maskaxdiisii hal abuurnimada uu leeyahay qofka haddaa hal abuur leeda qofkan tusaale dunidoo kale qofkan wuxuu gadaa mobiles oo gadaa electronic waamaha waa ina adiga keeni kartaa marka wax kale taleefonadaas kaduwan kombyuutar oo kale inaa keeni kartaa arrintan ayaa dad badan waxay u haystaan inay tahay horumar dhinaca ganacsiga ah laga gaaray halka qaarka kalena ay sheegayaan in shaqo la-aan ay soo wajihi karto ganacsatada suuqyada caadiga wax ku iibsada